بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسه صدحات كتابك متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك, عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وحكم الأبمية قولك ومصنف كليهي والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق markii uu inoo soo sheegay fiqhiga iyo cilmiga farqiga u dhaxeeya ee cilmigii uu inoo soo tacriifiyey iyo haddana taqsiim buu gelinayaa cilmigii oo laba ayuu u kala qaybinayaa cilmi daruuriya iyo cilmi nadariya qolyihii muqadimada joogay muqadimatii muqadimadii almusafa way soo arkeen arrintan oo cilmigu inuu laba u kala baxayo ama maaragtay waxa weye cilmigii loola jeeday tasdiiqa ha noqdo ama kii macrifada ahaa ee tasawurka ahaa ha noqdee inuu u kala baxayo daruuri iyo nadari wuxuu yidhi halkan isagoo inoo tacriifinaya kii daruuriga ahaa alcilmu daruuri waa cilmiga dadka qaarkood waxay aan qofku iska difaaci karin laakiin arrintaas daqiiq ma aha cilmiga daruuriga ahi waa cilmiga qofku uu isagoo garanayo uun isgaranayo wixii uu qofku isagoo garanayo uun isgaranayo ee goor uu gartay iyo sidii uu ku gartay iyo dariiqii u maray aanu garanaynin iyaa waxaa la odhanayaa cilmi daruuriya ama iska difaac la-aantu dee sideedaba cilmi iskama difaaci karti wax kastood og tahay dariiqo kastaba ku ogowo iskama saari kartid inaad ogaatay inuu qalad ahayo de markaana cilmiba mu ahayne wuxuu ahaa jahli buu ahaabaa markaana soo baxaysa lakin wixii markuu cilmi yahay ood wixii ogaato iskama masixi karaysid adigu isma diidsiin karaysid oo cagsiga ma aamini karaysid mar haddaad og tahay iminka ninkii maxamed ahayn magaalada soo galay waad ogato waad aragtay markaad aragtay kadib baad ogaatay inuu markaa de waxa weya ninkaasi magaalada joogo iskama dhaadhicin karaysid ma joogo ay suuragal tahay iskama dhaadhicin kartid inaanu qofkii magaalada joogo marka wixii mar hadduu cilmiba yahay ma suuragal aha inuu qofku iska difaaco marka cilmiga daruuriga ah ha odhanin waa ka aanu qofku iska difaaci karin ha odhanin ama nadari ha noqdo ama daruuri ha noqdo ina iskama difaaci kara marnaba laakiin kani waa maxay maa lam yaqac waa wixii aan dhicin oo aan ka xasilin can nadarin wax u fiirfiirsi wastidlaalin iyo wax daliishi cilmiga daruurigii waa cilmi uun ama shay aad og tahay oo aada isgaranaysana adigoo og cirku inuu kaa sareeyo dhulku inuu kaa hooseeyo aabbahaa inuu hebel yahay hooyada inay heblaayo tahay goormaad ogaatay ma tadri may odhan kartid dadka waxaan maqlay iyadoo laleeyahay hooyada waa hebel igu leeyahay haddana hebel baa igu hooyada markaa markaan intii isu geeyey iyaa waxa deetana si yaqiina aan u ogaaday markii intaasoo hadal ay suu kay biiraan inay heblaayo hooyaday tahay ma odhan karaysid markaa kaa maxaynu odhanaynaa waa cilmi daruuriya lam yaqac can nadar wax u fiirfiirs waxaad u fiirfiirsatay meeshan ma jirin deetana ku gaadhsiiyey cilmigan ama istidlaal waxyaale aad daliishatay marka nadarku isagaa bay noo tacriifin doonaa istidlaalkii natiijadoodii baa isku mid ahoo markii aad wax daliishato dee natiija kuu soo baxaysa ama markaad wixii shaygii u fiirsato natiija kuu soo baxaysa marka labadaa midna kumuu imanin kal cilmi lwaaqic waa sida cilmigii ku xasilayey biixda alxawaasi alkhams dareemayaashii shanta ahaa wainagii soo marnay madaarik lyaqiin meelaha yaqiinta laga qaato imisaynu ka dhignay shan baynu ka dhignay shantiiba dee cilmigan daruuriga ah way keenaan wa hiya asamcu walbasaru wallamsu walshamu waadawq xawaasta ama dareemayaa shanta ah waa dee la garanaya waa maqalkii araggii taabashadii iyo urtii iyo dhadhankii ama dhadhamintii وأma العilm المكtasab waa cilmigii nadariga ahaa وأma العilm المكtasabu waa qaybtii labaad ee cilmiga muktasabka iyo ee la kasbaday ee qofku isagu uu isgaadhsiiyey dadaalkiisa uu ku keenay fa huwa almawquufu waa ka ku dhisan calى الnadari wax u fiirfiirsi walاstidlaal iyo daliishi cilmiga aad ku keentay u fiirsi waxbaad u fiirsatay halku marayo sida uu yahay kadib baad markaa natiijo gaadhay natiijadaasi waa cilmigii wixii aad ogaatay kaaga soo baxay fiirfiirsigan istidlaalkii waa saasoo kale waxbaa daliishatay kaasi saas weeyi marka kaa lagu daro caqligii wuxuu keensanayaa inay natiijada noocaasii soo baxdo adilaad rakibtay markaasay natiijadii kuu soo baxday waxa markaa ogaalka noocaas cilmiga kusoo xasilayna waxaa la odhanayaa waa cilmi nadariya ama cilmi muktasaba nadarkiiyo istidlaalkiiba haddana inoo tacriifinayaayo wuxuu yihi wاnadru huwa اlfikru fi xaali اlmanduuri fiihi nadarkan meesha ku jira aynu leenahay calى الnadari wاlاstidlaal nadarka waxaynu ugala jeednaa in laga fikiro waxaan la eegayo marka annadru fi الshay alfikru fi الshay shaygii inaad xaalkiisa ka fikirto oo aad u fiirfiirsato weeyaan nadarku wاlاstidlaalu طalab الdaliil istidlaalku laakiin waa in daliil aad markaa raadiso markaa saasay ku kala duwan yihin istidlaalku waa inaad wax daliishato yani maalan arrin baad ka shakisan tahay inay sidaa tahay adilaad u raadinaysaa marka deetana adiladii baa kuu sheegaysa sidaad malaynaysa inay sax tahay cilmibu hadda isu bedelay markaa wixii aad malaynaysay cilmigaasi daliil baa keenay marna nadar baa keenayo shay un baabaad u fiirfiirsanaysa waxaa laga yaba inaad natiijaba maskaxdaada aanay ku soo dhicin laakiin shaygan baad u fiirfiirsatay u fiirfiirsatay natiijun baaba kaaga soo baxday markaa kaasina wuxuu noqonayaa markaa marka nadarki iyo istidlaalki waa laba ariiq oo labaduba ku gaadhsiinaya natiijo waa laba ariiq oo labaduba natiijo markaa natiijadaasina maluub baa la odhanaya wixii aada raadinaysay iyaa la odhanaya wاlاstidlaalu طalabu اdaliil istidlaalku waa in markaa waxa weeye daliil la raadiyo si markaa natiijo loo gaaro daliilkii buu tacriifiyey wuxu uhi wاdaliil huwa اlmurshidu ilى اlmaطluub daliilku waa wixii ku gaadhsiiya ama kugu haga wixii aad raadinaysay oo dhanba daliil baa la yidhaahdo wax kasta oo ku gaadhsiiya wixii aad raadinaysay isagana daliil baa la yhahdo waa iska shay markaa aad moodaba de cilmi daruuriya inuu iska yahay daliilku wuxuu daliilku yahay oo iska cilmi daruuriya marka waxyaalaha daruuriyaadka ah tacriifkooda waxba laguma daabo والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر markii uu inoo sheegay cilmigii ee aynu ogaan cilmigu inuu yahay inaad shayga garato ama inaad u fahanto shaygu ama aad u suuraysato qaabka uu yahay inaad u suuraysato ood u fahanto sida uu yahay markaynu ogaanay cilmigii ayaa haddaba waxaa jira fahano aan cilmi ahayn oo maalan inaad shaygii u badiso inuu sidaa yahay ee kaa isaga waad u suuraysay ixtimaalna kuma jiro kan cilmiga ah waxaad u suuraysatay sidii uu ahaa adigoo aan is waxa weeye si kalena maskaxdaadu aanay soo dhigaynin oo aanay lahayn sidaana uu noqon karaa way dhici kartaa adigoo aan lahayn maba dhici karta si kale baad leedahay kaasuu markaa cilmi la odhanaya waa kii yaqiinta ahaa dhannigu waa maxay wuxuu yihi tajwiizu amrayn waa in maskaxaan ama caqli ahaan aada laba arimood shaygan ku banayso sidaana wuu noqon karaa sidaana wuu noqon karaa labadaasoo axaduhumaa midkood adharu min alaakhar ka kale uu ka xoog badan yahay ka muuqan og yahay inaad shaygii laba arin ay fa agar wey ilan adaadii way iska badan tahay laba shay ama laba waxa weeye xukun iyo wax ka badan oo iska soo hor jeeda wey oo addaad isku ah in aad shaygii ku banayso banaynta la sheegayaana waa banayntii tajwiiskii caqliga ahaa maskaxdaadii ay suuraysan karto inuu sidaana noqon karo sidaana noqon karo laakiin labadaa ama saddexdaa ama afartaa shaya xukuna aad ku banaynaysay kala duwan mid baa ugu cad oo ugu xoog badan marka sheekhu tajwiizinta lafteedii buu dhanni ka dhigay tajwiizinta lafteedii ayuu dhanni ka dhigay oo inaad laba arrimood oo kale xoog badan shaygii ku banayso iyaa mala ah waxaa caana markaa in aan tajwiizinta ama banaynta tacriifka daniga laga dhigine la yidhaahdo waa waa ixtimaalka rajaxan baa dani la yidhaahdo banaynta lafteeda inaad laba banayso danigii maaha danigii waxa weeye labadii aad banaynaysay kan xooga badan ayaa danigii uu yahay laakiin markaad u yar fiirsato labaduba waa sax labaduba sax weeyaano dee waan malaynayaa markaad leedahay inaad ficilkaaga ka warramayso macnaheedu waxaan ku banaynayaa weeye laba ixtimaaliya wax ka badan oo midi xoog badan yihi saas weeye marka tajwiiskii baad u isticmaalaysaa laakiin xaggii isilaax ahaan ayaa markii maalan la soo qaaday mark maalan hilibkii farasku m xalaal baa mise xalaal ma aha baa masaladii waa masle khilaafiya waad baxsiday oo adiladii iyo wixii iyo akalnaa farasan calaa cahdi rasul illa coosu geysatay waxaa markaa horta waa ixtim haddii aan ixtimaalku jirin de maad baadhbaadheenba ixtimaalkii wuu jiraa adiladii aad markaa heshayna yaqiin boqol kiiba boqole kuma gaadhsiinaysa dee waa axaadiid aaxaada iyo waxyaala naski ixtimaalayo oo inuu mansuuq ba yahay xadiidkani baa muxtamila in maaragtay waxa weyan wax ku soo baxaan baaba dhici karta cilla inay soo baxdaa dhici karta laakiin haddana maanta aduu xadiidkii naasikhna uma haysid waxbana uma haysid dee in markaa xadiidkaasi uu sidiisaasi loogu dhaqmayo ayaa kuu xoog badan marka waxaad leedahay waxay rajaxan in farasku xalaal yahay in la cuno marka xalaalnimada farasku waa dani waxa suuragal ah oo aynaan lahayn boqol kiiba boqol ma dhici karto sida xanafiyadu tari faraskii in la cunaa inuu xaaraan yahay waa ixtimaal marka inuu xalaal yahay baa danigiiya inuu xalaal yahay oo dhinacii aad xoojinaysaya baa dani ah taasaa markaa tacriifkaasaa caano waxay yidhahdaan markaa waxay yidhaahdaan idraaku ashay aw maaratay in shaygii loo haleelo maaratay waxa waya xukun loo sugo maa ixtimaali maca ixtimaali didin marjuux in shaygii loo sugo ama waxa weeyaan xukun loo sugo ihbaatu xukmin lishayin maca ixtimaali didin marjuux in shaygii xukun loo sugo iyadoy suuragal tahay kaa didkiisa inuu ku sifaysan yahay laakiin uu marjuux marjuux yahayo laga xoog badanyay marka kii rajaxnaa baynu u ayaynu u bixinay dhanni sidan haddii la yidhaahdo oo la yidhahdo inaad laba banaysay kala xoog badan baaba dhaniyana iyada lafteeduna waa ficilkaagiio dhib ma yeelanayso lakiin kaa kala caan washaku marka waa qadiyadani marka dee waaba sida loo isticmaalo dhanniga markaad leedahay waxaan waxaan u malaynayaa inuu joogo ninkii maxamed ah magaalada yani way xoog saasaa ila xoog badan wey saasaa ila xoog badan weeya waxaa markaa jirta adiladii waxaa loo yidhaahdaa xadiidkii axaadka ah maalan yufiidu dhanna yufiidu dhanna markaynu leenahay uma jeedno waxaad odhanaysaa waxaan u malaynayaa maalan waxaan u malaynayaa farasku inuu xalaal yahay waxba ma aha inaad saa odhanaysid adu waxaad odhanaysaa farasku xalaal weeyi laakiin fii nafsi اlwaqti de waxa weeyi waad banaynaysaa way dhici kartaa baad leedahay si xanafiyadu leeyihiin inay sax tahay laakiin aniga ilama aha inay sax tahay way dhici kartaa cinda allahi subxaanaه watacaala laakiin aniga ilama ah saasaa loo leeyahy waa dani marka waa dani waxaa loo leeyahay ixtimaalkii baanad meesha ka saaraynin cilmigii aynu soo marnayna waa bimacna alyaqiin isaguyo waa wixii aan ixtimaalba markaa aanu geli karin marka waxaa dhacda mararka qaarkood in cilmigii waxyaalihii daniyaadka laftooda cilmi de lagu magacaabo cilmi in lagu magacaabo ayaa markaa dhacda waanay badan tahay waana ilaaq la isticmaalo laakiin marka halkan laga hadlayo iyo aaxaadka ma cilmiguu faaideye mise danibuu faaideye marka laga hadlayo cilmigaa shaamilka ahee danigu uu soo hoosgelayo maaha ka laga hadlaya waa cilmigii qaciga ahaa ee yaqiiniga ahaa aan ixtimaalku ku jirin washaku shakigu tajwiizu amrayn waa inaad laba arrimood caqli ahaan u banayso laa masiyata liaxadihima cala alaakhar oo midkood aanu dheeraad ka lahayn ka kale laba arrimood oo siman oo iska soo horjeeda weey laba didi oo waxa weeye shaygii inaad ku banayso waa inuu waajib yahayna waa suuragal inaan waajib ahayna waa suuragal waa naqiidaynba kuwaas ama inuu waajib yahayna waa suuragal inuu sunno yahayna waa suuragal iyaguna waa didayn inuu xalaal yahay waa suuragal inuu xaaraan yahayna waa suuragal haddaad tirahdana iyaguna waxay noqonayaan naqiidayn bay noqonayaan inuu bannaan yahay iyo inaanu bannaanayn in waa saasun xaaraantii ma bannaanin way xalaashina uu bannaan yahay wey iyagu naqiidayn bay noqonayaan marka laba shayo ama naqiid isku ah ama did isku ah inaad marka waxa weeye shaygii ku bannayso adigoon midna xoojinaynin ee labadu ay kuu siman yihiin taana shaki baa la yidhaahdaa tajwiizu amrayni laa maziyata liaxadihima cala alaakhar wuxuu markaa u keenay shakiga tacriifkiisa iyo dhanniga tacriifkiisaba maadaama cilmigii layna baray jahligiina layna baray oo cilmigii ka soo hor jeeday idraakaadkii ama suuraysigii ashyaada aada suuraysanaysay inta qaabe ay noqonaysay baa lagu dhamaystira shaygii markaad suuraysato ama cilmi buu noqon suuraysigaasi waa haddaad yaqiin ka gaadho ama dhanni buu noqon waa haddaad si u badiso ama shaki buu noqon waa hadday ixtimaalaadkii kuu sinmaan inuu saa yana sura inu saa yana waa suuragal intaa markuu inoo sheegay hal ixtimaal baa dhimanayo hal hal maaragtay idraag baa dhinaanaya oo waa wahamka kii la odhanayay alwaham wahamku isagu waa maxay waa dhanniga didkiisa ama naqiidkiisa markaad shaygii laba ixtimaal ku bannaysay faraskii inuu xalaal yahay baa ii rajaxan markaa tidhi ama waa xalaal baa tidhi adigoo laakiin aan qadcinaynin ixtimaal baa meeshii jira ah xanafiyadu sheegtay oo inuu xaaraan yahay kaa maxaynu odhanaynaa waham baynu odhanaynaa waham ayaynu odhanayna hada miyaa la sukuuninaya mise waa la fadxinaya hadal badan baa ku jira laakiin waxaad moodaa in markaa hada in la fadxiyo ay markaa sida saxda a tahay walow qaarkood ay yidhahdaan midna waa markii qalad xagga xisaabta ah midna waa markaa ixtimaalkii wahmi iyo waham shantaa markaa weeyaan anwaacdii markaa idraag waa cilmi dhanni shaki iyo cilmi iyo dhanni iyo shaki iyo jahli oo de cadam lidraakba ama idraaku calaa khilaaf ma huwa caleyh iyo waham shantaa wey intaas markuu markaa waxba ka soo baxay ayaa haddaba wuxuu u soo gudbay waxaynu intaasoo dhan usoo araaranaynay waxay ahayd usuulfiqiga tacriifkiisii usuulfiqiga tacriifkiisii baa meelo badan nala soo galay oo culuum fara badan laga soo faa'iidey markii usuulna gaar loo soo tacriifiyey fiqhina gaar loo soo tacriifiyey ayaa wax badan فوائد فر بدن شيخو وسو دخغلي هذا هو اصول الفقه اصول الفقه ان تعريفنا إيه اصطلاح اهان طرقه على سبيل الاجمال طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها طرقه طرق الفقه وفقه ودوينكيس طرق ده لو حصليو halka laga keena fiqiga halka fiqiga laga keeno la soo mariyo iyo wa kayfiyatu al-istifaad al-istidlal biha turuqdaasi qaabka loo dariishado turuqda fiqiga ala sabiil al-ijmal buu yiri si guud turuqda fiqiga ee si guud kuwa kala say ka cabiraan adillatu al-fiqh al-ijmali adilladii daliilladii fiqhiga ee guud weeyi fiqhigi baa wuxuu leeyahay daliil gaara iyo daliil guud masale kastoo fiqigi waxay leedahay daliil guud iyo daliil gaara iminka haddaan ku idhaahdo salaada waajibnimadeeda waxaa sheegay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca ummadda ma daliil gaaraan sheegay mise daliil guud baan sheegay kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay intaasoo aayadood buu ku jiraa ma aayad kastaa salaada sheegaysa marka waa waa waxa weeye masderkii guud ee daliilkani uu ku dhex jiray wey waa daliil guud kitaabku sunnadu waa daliil guud ijmaacu waa daliil guud deetana markaad aayaddii ka soo saarta kitaabka tiraahdo aayad hiblaayo ayaa tusinaysa oo aqiimu salaa daliilkii gaarka hadaad sheegtay أحاديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة واحد شاكتي دليل قال ajmaca alculamaau calaa markaad calaadii geliso ayaa wax gaara ijmac gaara u noqday lakin markaad ijmaac un lahayd ijmaaca u daliila dee haya ijmaacee ilan ijmaacu salaadaa lagu ijmaci karaa sakadaa lagu ijmaci karaa waa ijmaaci maxayga lagu ijmacay marka waa in markaad soo guurisa tirahdo ajmaca alculamaau calaa wujuubi asalaa ijmaac gaaraa daliishatay marka ijmaac gaara ayaa daliishatay markaa lagula hubinayo arrintaasi ma jirtaa mise ma jirto marka adiladaa guud weeyaan usuulku iyo adilada gaar ma aha isagu waa aqiimu salaata si gaara ugama hadlo aatu zakaata si gaara uga hadli maayo laakiin usuululfiqhigu ilan waa fiqigu asalkii uu ku dhisnaaye adiladaa guud buu ku dhisan yahay adiladii guud baa waxaa laga soo jeexayaa deetana adila gaara oo masale walba sheegaysa haddaba usuululfiqigu waa uruqdiisii waa adiladii guud adilada guudna waa alkitaab wاsunna wاlijmaac iyo wixii kale markaa lasoo raaciyo culamada qaarkood baa waxay ku daraan qawaacidda guud ee usuuliga ah ama aqsaamta guudee uu haddana kitaabkii usii kala baxaya iyo sunadii kitabkiiyo sunadii waxay u kala baxayaan amar iyo nahyi iyo de waxa weeyaan waxyaalo noocaasa marka amarkaa iyo nahyigaa iyaga laftoodana ma adilo guud baynu odhanaynaa qaarkood baa qaabkaa u dhiga shaarixuna uu ka mid yahay oo adilada guud soo gelinaya amarkii iyo nahyigii iyo aqsaamtii guud ee kitaabka iyo sunnaha iyo ay yeelanayeen qolyo kalena waana sidaa aad mooddo aniga inay ila daqiiqsantaho ila fiican tahay ama ila maarata saxsan tahay waa in aan amarka iyo nahyiga iyo kuwa adilada guud laga dhigin adilada guud waa kuwaasu waa kitaabka iyo sunnada iyo waxa weya marka la tirinaya adilada adilada marka la tirinaya almuttafaq caleyh almukhtalaf fiiha kuwa la sheego weeye adilada fiqiga ijmaaliga iyo amarkii iyo nahyigii iyo kuwan kalena waxay gelayaan kayfiyat alistidlaal biha adiladii guud qaabka loo daliishanayo hadduu amar yahay sidaa u daliisho hadduu nahyi yahay taxriim ka qaado hadduu lafdi caame yahay cumuum ka qaado oo afraadii o dhan ku socodsii hadduu khaas yahay ciddaa u gaarka ah oon ku socodsii kuwaasina maxay noqonayaan kayfiyat listidlaal qaabkii loo daliishanayay qur-aankii sidaad u daliisha sidaad u daliishadaa waxaad u daliishanaysaa hadduu amar yahay wujuub ka qaado hadduu nahyi yahay taxriim ka qaado hadduu lafdi caamo yahay afraadoo dhan ku socodsii wahaakada hadduu lafdi mujmala yahay mubayan u raadso qaabkaasi qaabkii aad u deliishanaysay na usuululfiqiga waa ka mid qaabkii aad u deliishanaysayna usuululfiqigii waa ka midoo kuwaasay markaa noqonaysa haddaynu gelinno amarka iyo nahyiga iyo adilada guud aynu gelinno sida qolyahani ay samaynayaan kayfiyatulistidlaalka waxay markaa iyada ay ku khaas yeelan qaabka loo daliishanaya waxa loola jeedaa bay iyagu leeyihiin markii adiladii tacaarudo sida loo kala hormarinayo qaabkii daliishiga halkaasi ku khaas yeeleen laakiin aniga ilama saxsan aniga waxaa ila daqiiqsan oo ila fiican sida qolyaha qaarkood ghazaali iyo laga fahmayo iyo rag kale oo badan in kayfiyatulistidlaalka waxaasoo dhami ay soo gelayaan taqsiimaadka iyo howlaha iyo qawaaciddaa kasii farcantay oo dhammi inay qaabkii daliishiga ay yihiin laakiin adilada fiqiga ee ijmaaligii marka adilada la tirinayo kuwan la sheego un ay tahay adilada guud marka la tirinayo kuwa la sheego inay tahay usuululfiqhi turuquhu calaa sabiili اlijmaal waa wadooyinkii fiqiga loo marayey ama adiladiisii guud ee markaa waxa weeyaan guud ahaaneed oo aan ahayn markaa adiladii khaas ka ahayd ama uruqdii khaas ka ahayd ee maala aqiimu salaad iyo kuwii lamidka ahaa wakayfiya اlistidlaali biha iyo qaabkii loo daliishanayey ayaa iyaduna usuululfiqhigii waxay ku sii daraan markaa waxaalulmustafiid soo ma iyo qofka markaa mustafiidka ama almustadil qofkan wax daliishanaya laftiisana de in isagana la sheego sifaadkiisii iyo qofka uu noqonayo iyaduna usul marka usulfiqhi guud ahaanba intaasunbuu ka hadlay adilada guud hareecadu maxay tahay waliba usuulfiqhigu wain sumiya biusuuli اfiqhi lakinahu fi xaqiiqa usul اshariica usuulfiqhigu ha noqdo fiqiga si gaara ha loogu nisbeeyo waxaa yeelay adilada la sheego oo dhan fiqiga waa looga faa'iidaysan laakiin xaqiiqa ahaan shareecadoo dhan ba usuul buu u yahay oo adilada shareecada ee guud ahaaneed ba hadday caqiidati hadday fiqhi tahayba waxaa loo daliishan waa kitaab iyo sunne iyo ijmaac qiyaaskiibaa markaa isaguda abwaabta qaarkeed aan gelaynin oo markaa caqiidadii oo kale waxa weeyaan qiyaaskii fiqhiga ahaaye qiyaasulcillaha ahaa dee iman maayo oo isagu markaa geli maayo saasaa markaa fiqiga loogu khaas yeelay uune wailaa qawaacidan lagu sheegi dooniyo kayfiyatulistidlaalka iyo hawlahan loo baahan yahay caqiidadii lafteedii waa inaad ariiqadan u marto markii aad wax u daliishanayso ee iyadu qaab kale oo wax loogu daliishado ma yeelanayso وابواب اصول الفقه ابواب اصول الفقه ودبو ككوبن yahay waxa weeyaan buu aqsaam al-kalam hadalkii in la qaybiyo wal amru wal nahy amarkii iyo nahyigi wal aam wal khaas naska umumkii khusuuskii in la bartay maxaa caam iyo maxaa khaasa wal mujmal wal mubayyan in labadana la kala barto wal zaahir lafdigi zaahirka in la barto wal muawwal maartay nusxada qaarkeed ku jirtaa baa leeyahay zaahir wal muawwal iyaguna maxay kala yihiin in la barto wal afcaal afcaash iyo ahkaamteedii in la barto wal nasikh wal mansukh in la barto wal ijmaacu in la barto wal akhbaar akhbaartii iyadana iyo wixii ku tacalluqaya in la barto iyo duruqdeedii wal qiyaasu iyo qiyaaski wal hadru wal ibaahatu een maarta hadrigi ibaahadii yani waxa way ashyaadii maxaa u asala ma inay xaraan tahay baa u asala mise inay xalaal tahay baa u asala wa tartiibul adilla adillada sida loo kala horeysiinayo wa sifatul mufti wal mustafti qofkii maartay fadwoonaya dadka maartay u fadwoonaya mujtahidka sifadiisi iyo ahkaamtiisi sifadiisi ama tilmaantiisi iyo mustaftigi kii markaa isaguna fadwo dalbay muqallidka ah isagana sifadiisi waa ahkaamul mujtahidiin iyo ragii mujtahidiinta ahkaamtii ku tacalluqaysay intaas weeyaan buu yiri abwaabta usuulku طبعا باب بين اوغو ايمانو waxba marka imika iyada marka ku habsaamayno faama aqsaamul kala hadalka aqsaamtiisi miya waati ugu horeysay de waa xaq iyadu waa arimo naxwaha ku tacalluqa usuuliyintuna way ka hadlaan ilaa wixii ay ka sheekinayeen ba wuxuu yahay waxa ugu horeeyo kitaabka Ilaahay sunnadii nabiga kitaabka Ilaahay sunnadii nabiguna de wax weey waa kalaam marka waxay u baahan yihiin inay marka kalaamkii ahkaamtiisi wax kamida ay sheegaan fa aqallu ma yatarakabu minhu al-kalaam inta ugu yara hadal uu ka rakibmo ama isaga tago ee hadal marka waxa weeyaan ka abuurmo ismaani waa laba ismi sida zaydun qaa'im aw ismu wa fi'lu ismi iyo fi'l sida qaama zaydu aw fi'lu wa harfu ama fi'l iyo harf sida ma qaama zaydu marka qoliyada nahwu halka way ku dhaganaanayaan waxa oranayaan ma qaama zaydu fi'l iyo harf kalaam ka ko maartay ka ka rakib ma ma jiro iyagu oranaya qoliyada nahwu sawma ila in qaamadii maxaa ku idmaaran bay leeyihiin faa'il ba ku idmaaranoo de waxa weeyaan damiir ah damiir waxa weeye mustatira baa jira hada maxduuf ma uu ku dhagan yahay oo waxaan lagu dhawaaqi karin weey laysa lahu suuratu fi lafz laakiin meeshan uu ku jiraa ma hadfana sida daraadeed iyagu ma oranayaan ficil iyo xaraf uu ka kooban yahay meeshan waa xaraf oo maaya nafyigan qaama oo ficila damiirka ku idmaaran oo isaguna ah ismi marka hadal kalaam bilaa ismihi maba jiri karaba iyagu naxwu ayay maaratay culimada naxwu ay agtooda markaa mashhuurka kalaam bilaa ismihi maba jiri karaba aw ismu wa xarfu ismi iyo xarafna wuu ka koobmi karaa buu yidhi hadalkuyo waa yaa zaydu oo kale markaad nidaagi zaydow markaad leedahay dee yaadu waa xaraf zayduna waa ismi waxana waa hadal dhammaystiran oo waa kan qofkii hee kule kuu jawaabayay haddaanu dhammaystirnay wuu ku sugi lahaa intaad hadalkaaga dhammaysanayso laakiin yaa zaydu waa hadal dhammaystiran deetana waa kan ka jawaabay wixiina waa yaayoo xarafa iyo zaydu iyo ismiya marka ismi iyo xaraf iyo hadalkaasi ka kooban yahay buu yidhi laakiin naxwaleydii iyaga isagana way diidan yihiinoo waxay leeyihiin mayana eh xaraf iyo ismi hadal kama koobme eh meeshan yaadu waxay u joogtaa ficil iyo ismi bay meeshan u taalaaba jumlad dhammaystiran iyayba yaadu oo markaa waxa weeye ficil iyo xaraf ah iyay maaragtay naaib ka tahay oo adcu zayda zayd baan u yeeraya zayd baan la hadlayaa weeyaan bay yidhahdeeno yaadani ficil ayay markaa meeshiisii taagan tahay faacilkiina ku idmaaran yahay zaydna waaba mafcuulba oo waa sababta uu markaa munaaduhu mansuubka u noqday walow maxallan haddaanu xataa lafdi ahaan aanu mansuub noqon sida kan maanta aynu ku tusaalayaa zaydu oo kale de maxal ahaan buu mansuub yahay maxaa yeelay waa mafcuul bihi bay leeyahay wal kalaamu yanqasimu ila amrin wa nahyin kuma habsaamayna daarintaas naxwihi yahu shaasa naxwihi fanigaas marka ka shaqeey wal kalaamu yanqasimu ila amrin wa nahyin intanna waa in marka iyada lafteeda naxwuhu uu dhinac ka soo galo balaagaduna ay iyaduna ay marka waxa weeyaan tanaawusho ay soo qaadato hadalkii haddana wuxuu kala bixi amar iyo nahyi iyo wastikhbaarin wa khabarin wastikhbaarin khabar iyo mawar iyo istikhbaar su'aal وينقسم waxa kale uu si kala kacaya oo kuwa hore uu ku biiraya ila tamanin tamani wa ardin bandhig wa qasam daar een saddexdan dambe taqsiimka horun bay kamid yahay taqsiim cusub maaha marka muxuu wayanqasim uu soo celiyay waxa yiraahdeen wuxuu ishaaraya in qolyaha qaar kood ay taqsiimkan intaas uu ku koobeeno tamaniga iyo ardiga iyo qasamkan aanay qayb gaar ah ka dhigin ayuu ishaaraya khilaaf baa yar jira markaynu hadalkii xaqii een siiqadiisa iyo macnaha ay keensanaysa aynu ka eegno de ama amar buu noqon ama nahyi buu noqon ama war buu noqon ama su'aal buu noqon ama tamani oo isagu de intaa mid ma aan ahayn ka duwan alla miyuu sidaa noqdo waa waxaad jeceshahay u ama cardi inaad qofkii usoo yar bandhigaysa inuu si sameeyo marka waa waa waxa weeye soo af Soomaaliga malaha amar baa iska noqonaya daar Soomaaliga inaga amarka waynu ballaarinahay ilaa nahyiga inaga amar buu noogu jiraa oo nahyiga af Soomaaliga kuma laha maaratay weer kuma laha ama erey ee nahyiga waxaan waxaan oranaa dad tirado ha tagin buu amar baa amar baa liisiyo baad oranaysaa Sooma hadii ha tagin loo yiraahdo waxaad oranaysaa anigu halka maxaa dhacayo amar baan qabaabaad leeyahay de amar ma qabtida afcariga hadaynu eegno tirahdo ana ma umirtu bidalika hadaa tirahdo afcariga waa waa la yaabaya laakiin nuhiitu baad oranaysaa nuhiitu can dalika yani inaan tago waa la ii diiday ha tagin hadii lagu yiraahdo nahyi baa dhacay ha bixin hadii lagu yiraahdo nahyi baa dhacay amar ma dhicin amarku wuu ka dhalanaya wuu ka laasibayaa laakiin waxa meeshan dhacay waa nahyi weey Soomaaliga laakiin amar buska noqonay ardigi waa saa soo kalo maad noo timaadid maad noo timaad waa codsi malaha codsi buu noqonayaa malaha Soomaali maad noo timaadid oo kale marka tiraahdi ee waxa weey waa ardi ala taatina ala tanzilu indana ala taakulu min ta'amina qofkii marka waxaad u soo yar bandhigaysaa adigoo noo codsiyana u gudbinayo oo talab u gudbinaya inuu wixii marka cuno ama waxa weeyaan idin yimaado si la difan waa codsi marka la difan weey ee qasamkuna da waa dhaarti isaguna inta mid ma maaha taxdiid baa isaguna jir inta waxa weeyaan isaguna ka duwan intaba marka noocyo fara badan ayuu hadalkii leeyahay laakiin marka la isku eriyo la isku celiyo qoliyii balaaqadu waxay u kala saaraan laba qaybood soo ma khabar iyo iyo insha labadaas isugu celiyaan qoliyaan maartay waxa weeyaan muharririinta iyo deetana amarka iyo nahyiga iyo istikhbaarta iyo tamaniga iyo ardiga intaba waxay gelinayaan een inshaagi gelinayaan iyo qasamka waxa sooran inshaagi gelinayaan khabar wixii aan ahayn oo dhan inshaagi gelinayaan deetana hadana inshaagi bay u kala qaadayaan talab iyo iyo ghayru talab wax marka codsi ku jiro ama talab wax doon rabitaan wax doonida ay ku jirto iyo waxaan talab ku jirin wixii marka talab ku jiray baa amarkii baa noqonaya nahyigii baa noqonaya ardigii baa noqonaya taxdiidkii baa noqonaya tamanigii baa noqonaya ee istifaamtii lafteedii iyo marka noqonaysa talabkii dhaarta iyo kuwana waxay gelayaan wixii marka aan talabiga ahayn marka dawaa iyadana kulli balaaqada ayaa cidii daraasisa ay ku aragtay iyadana ku habsaabimayn laakiin waxaan yeelashana wayan qasimidaa uu soo celiyay waxa uu keenay baa la yiri waa daqaa'iqda usul fiqh waraqaadka kamid tahay wuxuu ishaaraya in qoliyihii hadalka qaybiyay qaar kood tamanigan iyo ardigan iyo qasamkan aanay qaybta ku darin oo aanay qayb qayba gaara ka dhigin ومن وجه آخر لنا كلا هذين كأجنا ينقسم وحو كلا كعيا إلى حقيقة ومجاز حقيقية مجاز أو إيضنا دي مباحث بلاغة أصوليين ترى بحثيان كوا هره amarka iyo nahyiga iyo khabarka iyo istikhbaarka iyo tamaniga iyo ardiga iyo qasamka usuuliyintu waxay ka baxsiyaan amarka iyo nahyiga een akhbaartana iyada xaqii riwaayada ayay iyadana ka eegaan oo ay ka baxsiyaan xaqiiqada iyo majaaska balaaqadu aad bay u baxsidaa usuuliyintuna iyaguna way baxsiyaan oo de iyaga laftoodu maartay waxa xaqii dalaaladii lafdiga ayaa uu ka soo gelaya فالحقيقة حقيقة هذا ما بقي ووحي كباقي هذا على موضوعه وحي لودجي على ما وضع له موضوعي سو وحي لودجي إريجا مركي إري بحنتو أي دعضي وحبا لو بحيو لو تلقل إريجا الله يسكما السمين الله ما أوران بل معنيه سهدو وانو كفكر دورتو إريجا إنو سمعي أو ده تنا كتابة هورت إريجا سهجرو هدو هدو كتابة دي معناه إنو استعمال الله لغا مفتشن wa haddaynu nidhaahno luqadu waa wadci ee markii macnaha la arkay baa lafdigii laga cabiri lahaa loo dejiyo iminka markii wax la sameeyo ee maalan shay cusub la soo darisiiyo iyo maxaa laga fikiraa magac yaa magacii laga fikira laakiin haddii wixii oo aan jirinba waxba layskuma hawlo cala alaqal wa marka loogu soo dhow yahay marka asbaabtii ay bilaabanto iyaa la bilaabo ilmihi yara markuu caloosha gale dee looga maarata iyaa maxaynu u bixinaa iyo laga yaabaa in laga sii yar tashado laakiin haddana hadalka go-aanka xaqiiqigii iyo rasmigii waa goorma un waa markii horta ilmihii u dhasho de isagiioo nool uu soo baxo laakiin haddii aad ka waran tidhaahdid ilmaha ugu horeeya kaas aynu bixinaynaa ka labaad saas ha noqdo ka saddexaad qof yar xanuunsanayaa lagu arkaya soo ma ila wixiiba ma jirin waa in horta macnihii la helo waa in macnihii la helay markaa kadib lafdigu ha yimaado marka macnahaa jiray macnihiioo jiraa lafdigii loo bixinaya haddii haddaba lafdigii markii macnahan loo sameeyey ee macnaha lagu magacaabay baa had kadib markaa lafdigii waxaa bilaabay bilaabmaya in caqligan bani aadamku waa cajiiba tasaruf uu ku sameeyo wixii waxbaa lagu shabiye waxbaa loo ekeysiin qaab caayib ahaan baa loo isticmaali amaan ahaan baa loo isticmaali kadib baa markaa ereygii shaygan uu tusinayey baa qaabab kale loo isticmaali qaabkaa kale markaa majaaskii noqonay haddii haddaba lafdigii xaqiiqada ahaa sidiisii loo daayo oo macnihiisii loo daayo waa xaqiiqo buuyi falxaqiiqatu xaqiiqadu maa baqiya waa wixii ku baaqi ah calaa mawduucihi wixii loo dejiyey marka hore loogu talagalay waqiila waxaa kale oo la yidhi mastucmila waa lafdigii loo isticmaalo fii ma stulixa calayhi wixii laysla gartay min almukhaaibati ee heshiiska ku ahayd min almukhaaibati lagaga heshiiyey xaggii qoladii ereygan ku hadlaysay mukhaaibadu waa kooxdii ama waxa weeye dadkii waxaan ku hadli jiray ereygan dadkii ku hadli jiray sidii ay isla garteen ay isla yaqaaneen wax aan ahayn markii loo isticmaalo ayaa waxa uu noqonayaa lafdigii isagii marka loo isticmaalo ayaa wuxuu noqonayaa lafdigii xaqiiqo mastucmil waa wixii loo isticmaalay fii ma stulixa calayhi wixii laysla gartay laysla ogaa min almukhaaibati min afi'ati almukhaaiba kooxda ereygan isticmaasho ee ku hadashaa sidii ay isla taqaanay waxa loo isticmaalaybaa xaqiiqa la yidhaahdaa halkaa labadu markaa waa isyar weydaaranayaan mid wuxuu eegayaa wadcigii iyo lafdigan asalkiisa hore maxaa loo dejiyey midna wuxuu eegayaa dadka ku hadlayuu eegaya markaa dadkani se u yaqaaneen marka waxay ku kala duwanaanayaan maalan labada tacriif iminka alfaacil alfaacil dee af carabi ahaan waa qof kastoo wax sameeyey naxwooleydiina maxay u yaqaanaan ismi gaaray u yaqaanaan faacilka marka ninkii naaxiga ahaa ee naxwooleyga ahaa markii uu faacil iطlaaqo isagoo wixii nuxaadu u taqaanay uu isticmaalaya xaqiiquu noqon laakiin haddaad ka eegto af carabigii guud iyagu dee faacilkan si gaaray u isticmaalayaane maa dahaba zaydun zayd muu tegin zayd bay waa faacil ku odhanayaan laakiin af carabigii haddaynu eegno zayd ma faacil buu noqonaya faacil waa qof wax sameeyey adna waxaa tidhi maa dahaba zaydun zayd muu tegin markaas haddaynu af carabigii eegno ma aha faacil ma aha daylan mabuu samaynin wixii ma lam yafcal mar haddaanu wixii samaynin faacil ma aha af carabigii soo ma marka ninkii naxwanaya markuu yidhaahdo zayd maanta waa faacil majaaz buu noqonaya haddaynu tacriifkii hore marno waayo mawduucii wii waaan wixii loo dejiyey waxaan ahayn buu faacil ku sheegaya haddaynu tacriifkan dambe marno oo qoladii mustalixiinta ee isilaaxan lahaa wixii ay u yaqaaneen ma istima ma u isticmaalay aynu leenahayna dee faacilku maanta waxa u isticmaalay ninkani wixii naxwooleydu ay u taqaanay oo xaqiiqo ayuu noqonaya xaqiiqaa markaa waxaad moodaa xagga ku camalfalka kan dambe ayaa xoog badan kan dambe ayaa xoog badanoo kolley waxaan filayaa musafihiina si sharxii inaynu yar ishaarnay lafdigu asalkiisa hore macnuu lahaa macnihii marka laga raro haddii uu ku caan baxo kan loo raray oo kii hore ama la ilaawaba ama sidii wax la ilaawo kale uu noqdo ama ay sinmaan waxaa la odhanayaa lafdigan dambe wuxuu noqonayaa markaa naqli baa la odhanaya majaaz waa manquul baa la odhanaya markaa manquulkii haddana wuxuu noqonayaa markaa xaqiiqo curfiya ama xaqiiqo sharciya buu noqonaya xaqiiqo curfiya marka musطalaxaadkii faacilkii maanta naxweladu sidan ay u taqaana maxaynu odhanaynaa waa xaqiiqo curfiya waa curfigii nuxaadda musطalaxaadkii o dhan isilaaxaadkii waxaynu odhanaynaa waa waxa weeyaan waa acraaf gaara ama caama oo markaa dadkii qaarkood aysta garto markaa xaqiiqa curfiya iman iyo xaqiiqa sharciya sheekuna wuu inoo keeni doonaa marka tacriifkan dambe ayaad moodaa inay ku socdaan culamadu inta dambe musanifka laftiisuna isaga ayuu mari doonaayo xaqiiqada way inoo qaybin doonaa xaqiiqa lugawiya iyo sharciya iyo wuxuu inoo kala sheegi doonaa xaqiiqa curfiya wuxu uhi walmajaazu majaazkiina maa tujuwiza bihi can mawduucihi waa wixii lagala gudbay wixii loo dejiyey waa markaynu ku soconno tacriifkii hore tacriifkii hore so inama odhan ma istucmila fii mawduucihi ama maa baqiya calaa mawduucihi majaaskii markaa muxuu noqon marka tarifka ku socoto maa tujuwiza bihi can mawduucihi wixii lala dhaafay lagala gudbay wixii loo dejiyey macno kale loo isticmaalay laakiin haddaynu tacriifkii dambe qaadano muxuu noqonayaa ma istucmila في غير ما اصطلح هكذا سبب غير كنت رئيسا في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة تدكي وحوية تخاطب كان لها هذا كان لها إري إري بحين تن لها سيدي أي إسلي قانين سيان أهين لفظي لو استعماله طبعا على علاقة تشيريسو قرينة تشيريسو حيالي دبلاغة لغو سواركي أيا لقام مارمان نقني والمجاز مجازك ما تجوز به عن موضوعه مركا اه waxaan yar ishaarina markaa dooda ah majaaz ma jira mise ma jiro iyo waxba dood macno badan samaynaysa maaha dood macno badan keenaysa maaha inu qofku isku mashquuliyo majaaz miyuu jiraa mise ma jiro rag waaweyn oo culamo waaweyn oo aynu qadarinaynaba dee hawl badan geliyayoo idinka garanaya ibnuqayim raximah llahu tacaala boqol iyo sideed iyo afartan daliil miyaah mise boqol iyo konton boqol iyo sideed iyo afartan daliil iyo wuxuu u soo ururiyey inaan majaaz jirin inaan majaas jirin oo aanu wax jira ahayn iyuu boqol iyo sideed iyo afartan waliba waxaa ka shakisana inu kunta ka dhamaystiray uu markaa u keenay aakhirka wuxuu ku soo biyo shubanayaa un inuu yidhaahdo kaasina waa usluub af carabiya kan kalena waa usluub af carabiya haya kan kale usluub kan kale umaan aniguna majaas nirin magacaad noo diidan tahay sheekhu wey haddii aad magaca noo diidan tahay oo dee magaca nahyi gaaray ku soo aroorayna waynu iska daynaynaa in magac kale oo aan nahyi kusoo aroorin baynu u isticmaalayna haddii aan nahyi ku soo aroorinna de maxaa ii diidaya dameerka markaan kaa afarta adilla idhahdana waa xaqiiqa inaan idhaahdo markaan qofkan bani aadamka labada adilla ee aan damiir dameer ku sheegayana aan idhaahdo waa majaaz lafdigan maanta markaan qofka ula jeedana waa majaaz markaan xayawaankaa ula jeedana waa xaqiiqa inaan idhaahdo ma nas baa ii diiday nas ii diiday ma jiro qadiyadda ah in arrintani ay u tahay gogoldhig in sifaadka ilaahay la inkirana sax maaha oo muctasiladii iyo ay waxaasi markaa ka dhigteen sallaan ay u fuulaan in nusuusta loo maaratay daahirkeeda laga laga leexiyo ama la ta'wiiliyo sax maaha markaa tiri kana waa usluub kana waa usluub isaga laftiisu inuu kiilaa wuxuu odhanayaa waa usluubkii kale kan usluubkii nooca ahaa mahe waa usluub kan kale kan kale aad leedahay waa usluubun carabiy waa usluubkaa oo maanta waxa weeyaan raxmaan iyo raxiim iyo muxuu aha yad iyo cayn iyo kalaam iyo loolama jeedo usluubkii hore ee saas ahaa loolama jeedo kan kalea loola jeedaa inuu ku yidhaahdo waa iska imanaysa marka haddaad majaaz inkirtana waxa weeye muctaziligii albaabka kumaad xidhin oo majaaska aad xidhay daraaddii ugumaad xidhin haddaad majaaska banaysana muctasiladii albaabka kamaad furin mar walba wixii lagu xujaynayey wuu u yaalaayo waxa weeye wax jabaya ma aha wاlxaqiiqaةu xaqiiqadii ima lugawiyaة وaima شharciyaة وaima curfiyaة xaqiiqadii waa kana da inoo qeybiyey xaqiiqadii ama waa xaqiiqa lugawiya ama waa xaqiiqa sharciya ama waa xaqiiqa curfiya jirsadii koowaad way dhamaatay وsلى الlaه وsلم عlى نبيina mحamed الله وعلم